iyo magaalada beledweyne iyo deegaanada hooskoyo wisa saameynta isku jarta cudurka shiban biyoodka iyo weliba iskuulka ecliyaas ee magaalada beledweyne maamulsha iyo ardayda iskuulka iyo daawooyin bilaasha deersiina kaamka sugow ee magaalada beledweyne maadaamayo ku sugayeen dadanyare oo ah ku barakacay degmooyin shalduban xukumid ee dadkii ku faa'iidaysaday deeqdun daawada iyo angmahadnagi maamulka iyo dhammaan ardayda iskuulka wuusoona sheegay in yokoyti waqti la baahanay gaareen ardayda ileys nooga keeneen waxyaabo badan oo markaas is u baahnay kaamka xagga haduulamaadhin caafimaadka ah xagga haduulamaadhin caawimaad wixii markaas sida ay noogu wadaan adiga xagga caafimaadka noogu sii daran waxaan hadda aan aad maarata ugu mahad celinaynaa maanta maadaama ay jiraan hadda waxyaabo oo oo haduulamaadhin xanuuno badan ay jiraan iskuulka ileys oo na soo gaari maanta kaam sugow oos noogu keeneen daawooyin badan oon u baahnin oo muhiim noo ah xagga hadda waxaa naga xun biyihii xaggooda bis biyihii wasaqdaan cabuynaa hadduu laamaadhin kolba ayayna mees waa naga kaalmayn doonaan marka insha allah hadduu laamaadhin gargaarkaas maanta aynu soo geeyeen oo noogu keeneen oo caawinaadaasaa noo timid alxamdulilah dukaamo badanaa jiray oon u qaadnay kala teelka oo ku yaala bannaankaas kore oo la geeyey kuwo badanoo haddana aniga aan aniga jeebkeyga aan ka maamulay oo markaas ayagana isdaaweyni karin oo ilaahay garab igu siiyey oo ilaa iyo hadda hafarmashayaal aan geeyey oo lacagtooda xataa liigu leeyahay waa jiraa waa bad wax shuban ku dhacay waa bad wax oo hadduu lamaadha caloosha wada xanuunaysa ilaa iyo hadda sheeganaya waa jirtaa waxaan u aragnaa mahadda ilaah iskale waan ku mahadinaynaa walaalahayna maanta na soo gaaray oo noo keenay daawadaas aad iyo aadaan dhanka kale maamulaha iskuulka celiyaas ee magaalada beledweyne ayaa ku hadlay sadiyo aan iska hilqaameen caawyowka bulshada danyartee usiyo weliba ardaydiis runtii maanta waxaan soo booqanay kaam sugow oo runtii markaan qiimeyn iyo weliba xog waraysi la yeelanay dadka kaam ku nool inay noo sheegeen inay ka jiraan tacdiye aad u fara badan sida xanuuno hadday ahaan lahaayeen caabuqyo kala duwan malaria iyo weliba cudurkan hadda markaas ka jira magaalada koleeraha ama shabanka sida loo yaqaano runtii culaysyo badan oo runtii kaam ka jira waan aragnay insha allahu tacaala kaamka markii ugu yarso yani aan soo booqani waaye inkastoo kaamo kale oo horey aan soo booqani ay jireen marka insha allahu tacaala mar kastana waan jecel lahay inaan soo booqano kaamka misna aan garab siino dadka markaas taagta yar dugsiga ilays markasta wuxuu u taagan yahay inuu bulshadiisa u adeego insha allahu tacaala maanta waxaan keenay daawooyin kala duwan oo iskugu jira kuwa lagu baabi'iyo bakteriyada sidoo kale waxaan keenay qalabka ama yacni daawooyinka hygiinka sida nadaafadda gacmaha la iskaga dhaqo kaleento kuwaasoo runtii dadka kaamka la barayay qaabka ay iskaga dhaqi lahaayeen gacmahooda oo yacni nadaafadda u ilaalin lahaayeen runtii insha allahu tacaala waana jecelnaha markasta in qayb qaadana horumarka bulshada dugsiga ilaysna maanta wuxuu soo booqday kaamkan sugow mar kastana runtii waan jecelnaha inaan soo booqno kaamka si markaas aan uga qayb qaadano xaaladaha ka jira markaasi kaamka kaamka waxaan ku aragnay ilmo aad u yar oo runtii cudurada caloosha qaba haddii ahayna bakteriyada qaarkood way shubmayaan oo yacni kolera oo waxay u baahan yihiinba wax ka qabad weyn runtii waxaa kaloon aragnay dadka ardadadii aad weyn oo qaba tiifo qabo qaar lafa xanuun ay sheeganayaan qaar korkooda nabra ka soo baxay oo yani ama yani cudurada islaamiska iyo weliba xanuuno badan oo jirkooda ka dhex muuqda ayaa jira marka insha allahu tacaala anagana yani waxaan markaasi siinay daawooyinka ku habboon ee xanuun kasta markaasi jira loo qaadan karaa anigu ku beysgarina weliba baaritaanadeena iyo weliba aqoonta markaas aan u leenahay dhanka caafimaadka